waxaan taageersannaha culimmada qaranka culimmada qaranka puntland oo jiidda hore ku jira aad iyo aad baan u taageersannahay waxaan farriin u dirayaa nimanka sooliya sanaag iyo cay ka soo jeeda oo ka soo jeeda somalilanka dabadhiilfka u ah dhammaan waa taageersannahay nab iyo maal baanu la taageersannahay oo kula jira taagannahay ciidda u hiilinaysaa waddankayaga annaga iska leh ciidamada jiidda hore waa garab taagannahay maamulkayaga waa garab taagannahay waxa weeye waxaannu isleeyahay halka inay mucjiso ayna ka soo wajahday reer isaaqow yah waxaa maqli jiray hadda ka hor iidoor ma lugtaad fidisay baad laaban kari weyday ma daarood lixaadsaday ayaa luqunta kaa fuulay waxaan kaloo salaamayaa geesiyaashayada jiidda hore taagan oo qorraxda u taagan oo dhaxanta u taagan oo geesiyaashayada waan salaamayaa cadowgii jaban soo xoreeyaynaa labida butlaawa geesiyaal waaga si la hubo oo warra garanaaya wixii aan garqadanayn oo warra garanaaya wixii aan garqadanayn jawaabtay cadowga siiyana waan jeclahay jawaabtay cadowga siiyana waan jeclahay gumaysi ma qaadan oo qomku waa ogyahay
jiidda hore ciidamada ay fadhiyaan puntland geesiyaasha ah waxaan rajaynayaa guul waxaan u sheegayaa nimanka somalilan oo ka yimid dhanka hargeysa hurdo qof soo jeeda oo hurdo riyoonaya waxaan u sheegaynaa puntland haddaanu nahnay sool iyo sanaag waxay ka tirsan tahay puntland waxaannu leenahay gacan bir baan ku qabanaynaa ninkii soomaali diiday isaga iyo damigiis wey nama khusayso annaga waxaan leenahay madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland guul guul baan u rajaynay ciidamada jiidda jooga oo naftoodurayaasha oo geesyaasha waxaan leenahay guul waxaan leenahay dadka soo duulay oo biiraqaatayaasha ah oo dadaya lahayn doonaya oo dadaya lahayn doonaya dadkaanu waa puntland been baa laydiin sheegay dadka biiraqaadayaasha biiraqaataha oo dhuraqaataha been buu idiin sheegay ciidamada jiidda jooga ee puntland ee geesiyaasha ee soo majeystayaasha waxaa leeyahay hambalyo waad guulaysateen xaq baad ku dagaalamaysaan xaq baad ku dagaalamaysaan
ahaa iskale dowladda puntland waa haran la danaynaya dowladda puntland dalkiyo dadka wahaa iskale dowladda puntland ninkii diida wabarbaad ku daalaysa soomaalidiidka ka soo jeeda galbeed ee murshabiixi u talinaayo iyagana rogay annagana nagu soo duulay waannu ka horjeednaa dooni mayno dooni mayno waxaannu doonaynaa dalka iyaga inuu nooga baxo hadday ka bixi waayaan oo degdeg uga bixi waayaan waxay heli doonaan waajibka ay doonayaan soomaaliya ways taqaan dadkaanna waa la yaqaan waa dadkii daraawiish ka hadhay dagaalku wou fudud yahay muuse biixi waxaan leeyahay muuse biixiyow burcaa inoo muddaa burco ciidamadayada puntland ee garabka iyo gaashaanka leela soo taagan ee maxaan kuu sheegay mujaahidiinta mujaahidiinta mujaahidiinta ee dalkooda xoreeyey ee wax ka tusay muuse biixi tusay ee dumarkaas ayada u wada xihay baannu aad iyo aad ugu mahadnaqanaa garab iyo gaashaanna waannu la hoostaagna haddaannu haweenka nahay gacan baannu siinaynaa gacan baannu siinaynaa guulaystaannu idin leenahay dumarka halka ka hadlay oo soomaalilan ka hadleeyey oo yidhi cabdiweli waa wuxuu cabay caana maraaci waxaan idiin sheegayaa inuu cabdiweli yahay geesi inuu yahay dalkiisa xoraysanaya oo maxaan ku sheeg nabadgelyada jecel oo aan maatada layn oo maatadooh ahayn ee geesi dalkiisa xoraynaya inuu yahay cabdiweli idiin sheegaynaa
awrbaanaana iyo qoonyaroo layska bixin waayo belaayada haddaan laga hortan waa ka badata haddii muuse biixi oo madaxiisu sidaa yahay oo uu murdugan yahay oo uusan sar lahayn oo aan miyir ku jirin isaaqow isaaqow ninkaa iska qabta muuse biixi waxaanu sheegayaa dhuluna lahayn buu ku dagaalamayaa wuxuu doonayaa daluna lahayn buu ku dhimanayaa waxaanu sheegayaa geesiyaasha reer puntland inay kicinayaan inay ka kicinayaan maxaday tukarraqiya ilaa laascaanood waxaa la geynayaa meesha la dhaho og gudoomiye ku-xigeenka degmada boocame axmed cismaan karaaf ayaa sheegay in dadka gobolada sool sanaag iyo cayn ay yihiin dad reer puntland aysana dal iyo dadba kala dhexayn maamulka soomaalidiidka waxaan joognaa degmada booca ee bannaanbaxa kan waxaannu maanta u qabannay inaan nu caddayno rabitaanka iyaga iyo wixii aannu ka soo horka jeedno iyo waxaanan doonayn iyo mawqifka yaga inaannu caddaynaan u qabannay bannaanbaxa waxaannu caddaynaynaa haddaannu nahay degmada buucame ama gobolka sool inaannu nahay dad reer buntlaana weligayana aannu ahayn ilaa maalintii la aasaasay ilaa al'aana inaannu nahay dad reer buntlaana baannu caddaynaynaa waxaannu kaloo caddaynaynaa inaannu ka soo horka jeedno dadka goosatada ah goosato goosato cudurka goosatada ah dadka sidiisa ah gudoomiyaha degmada boocame ahna gudoomiyaha golaha deegaanka xasan xayle ayaa u mahadceliyey shacabweynaha reer boocame sida ay uga dhiidhiiyeen dhibka lagu hayo shacabka reer sool dadka bannaanbaxa maxaa soo abaabulay iyo intii ka shaqaysay iyo inta soo ajiibtay ee sida wanaagsan ee soomaali diidka een dadkeenna iyo dalkeenna ku soo duulay loo cambaaraynayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin
radheer ku tuur